bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel walba ad joogtaan waxaa maalinimadii shalay dalka soomaaliya ka dhacay doorashada guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya kaas oo uu ku guuleystay profesor maxamed cusmaan jawaari oo horey u ahaan jiray guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya marka si aynu wax uga ogaano shucuurta jaalidaha koonfur galbeed ee ku nool dalka dibadiisa waxaynu codka telefoonka ku wareysanay guddoomiyaha golaha qurba joogta koonfur galbeed cabdullaahi xasan aadan cabdullaahi xasan kusoo dhawow ee bahda david media waad mahadsantihiin marka hore waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bahweynta david media oo ah warbaahin aada iyo aad dadkeeda ugu xaqabtirta wararka xaqiiqda iyo runta ku salaysan cabdullahi sideed waransa doorashadii shalay ka dhacday magaalada muqdisho ee lagu doortay guddoomiyaha baarlamaanka profesor maxamed cusmaan jawaari wallaahi waxa weeyaan aan odhan karaa waa guul usoo hooyatay dhammaan ummadda soomaaliyeed sidaan wada ogsoonahay iyadoo waddanku soo maray marxalado fara badan in maanta heerkaa la gaadho oo doorasho ay gudihii ka dhacdo doorasho xalaala oo si nadiif oo adduunka o dhan laga daawanayay waxaan odhan karnaa waa horumar weyn oo lagu tallaabsaday ya cabdullahi waxaa jira dad kasoo jeeda koonfur galbeed ugu horeeyo madaxweynaha maamulka saddexda gobol in ay ku haminayeen inay sanadkan ay ka qayb qaataan doorashada madaxweynaha dalka ayna u arkeen sharaxaada guddoomiyaha baarlamaanka uu isu sharaxay inay tahay wax xun arrintaana siday kula muuqataa wallahi arrintaas waxay noola muuqan lahayd haddii ay dhab iyo ay ka tahay daacad madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane shareef xasan sheekh aadan in maxaa yaheeday uu marka hore ka tanaasulo xilka uu hayo oo dhammaan ummadda reer koonfur galbeed uusoo bandhigo uu yidhaah maxaa yeelay waxaan dalkan isku diyaarinaynaa madaxweynenimo oo markaas si cad uu xilkiisan uga tanaasulo waxay ahaan lahayd wax cad oo dee ku qancaan ummadda reer koonfur galbeed laakiin anoo madaxweyne kaa koonfur galbeed aan madaxweyne kalena aan maxaa aheeday raadinayaa taas waxa ay u arkeen dadka badanku dee waxaanan aanan ahayn xaqiiqda ku salaysnan od adigu ah wax waxay ku jiraan nimadow siyaasadeed iyo wax ku jiro markaas aada iyo aad baan ugu faraxsannahay aanan ugu hambalyeynaynaa guddoomiyaha baarlamaanka mudane sheekh cusmaan jawaar oo ku guulaystay oo aan filayno isaguna inuu dalka bedel weyn ku sameeyo aan sidaan wada ogsoonay inuu yahay qof aqoon u leh oo qof aqoon-yahana oo siyaasadda soomaaliyana muddo badan kusoo dhex jiray marka aada iyo aad baan ugu hambalyeynay anoo ku hadlaya magaca qurbajoogta koonfur galbeed cabdullaahi aad iyo aad ayaad umahadsan tahay aadaa mudan waxaynu weli bartamaha uga jirnaa waraysiga inula yeelanay qaar kamid a qurbajoogta koonfur galbeed haatana waxaa qadka telefoonka ku jira doctor sheekh nuur abuukar kaasin oo ku nool dalka maraykanka magaalada minnesota sheekh nuur kusoo dhawow warbaahinta david media asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yaasiin waa salaaman tahay aad baan kuu salaamaya walaala waa dhawahay sheekh nuur shalayto magaalada muqdisho waxaa ka dhacday doorasho la dooranayay guddoomiyaha baarlamaanka kaas oo kusoo baxay gudoomiyaha baarlamaanka profesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo hore u ahaan jiray guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya arrintaas sidee u aragtaa runtii arrintaasi waa arrin runtii aada loo soo dhaweeyey aada loogu farxay sababta waxay tahay dad badan oo soomaaliyeed oo aqoon-yahano ah oo muddaba hadlayay markay arkeen in baarlamaankan boqolkiiba konton uu yahay dad cusub oo aan intooda badan maamul dowladeed soo marin waxaa laga maarin waaye aqoontii iyo waayo aragnimadii profesor maxamed cusmaan jawaari ayagoo markaasi uu arkayay inuu baarlamaanka yahay saldhigga dowladeed dowlad ma jiri karto hadduusan baarlamaan xoogan aysan jirin maadaama uu odaga maaragtay intaasi ku guulaystay saldhiga uu ahaa baarlamaankii sagaalaad ummadii soomaaliyeed baa waxay u aragtay waddanka deganaanshihiisa siyaasadeed iyo stabilitigiisa inuu jawaari ku jiro annagoo dhanna waanu ku riyaadnay markaanu wadatashi badan dhacay marka waa mid runtii ummadda adduun soomaaliyeed ee nabadda jecel ee stabilityga jecel ay soo wada dhaweeyeen gudaha iyo dibadda sheekh nuur waa la soconaa in dad badan ay soo dhaweeyeen arrinta tan balse waxaa jira qaar ka tirsan siyaasiyiinta koonfur galbeed uu hormuud ku yahay shariif xasan sheekh aadan inay arrintani aada uga xumaayeen qaarkoodna ay taageerayeen in uu ku guulaysto xidig taasina ay suurageli weyday ayagoo ku andacoonaya in sanadka kan dadka ka yimaada koonfur galbeed ay rabeen inay u tartamaan xilka madaxweyne arrintaas ayadan say kula muuqataa wallahi arrintaasi waa been ummadda laga gaday shariif xasan runtii sida uu ku socday iyo habka uu ku socday markii la arkay uma a uma ekeen nin madaxweynenimo doonahay shaqeeyo ummadii wuu qaldayay ummadii waxay u aragtay shariif xasan inuu dana siyaasadeed oo gaara leeyahay sababtaan u leeyahay waxay ahayd waxaa jirtay wadahadal ay galeen odayaasha iyo asaga iyo aqoon-yahanada waxay ku yidhaahdeen shariif xasan oo haddii aada doonaysid inaad isku sharaxdo oo madaxweynaha dee bahashan laba condition bay ku xireen oo yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan ogaano horta marka ugu horreyso inaad meeshii koonfur galbeed aad iska casish midda xigtana dee hadduu doonayo in booskaasi digil iyo miriflo uu qabsado waa inuu ogolaadaa qof kasta oo muwaadin oo reerka kasoo jeeda inuu u sharax isku sharaxo booska diidmada uu diiday inuu iscasiro uu weli baarlamaankiisii qaarkood u tegay oo yidhi halla id- maaragtay anoo meeshan haysto ayaan xagga tegayaa taasi dad badan waxay ku micneeyeen inuusan run ka ahayn ujeedo kale oo qarsoon ay jirto midda kalena uu wuxuu kaloo isagana markii diiday in dee qodo kale ay sharaxdo marka arrintaasi ma ahayn arrin aada looga fikiray maskaa fiicanna lagu fikiray waa dhab in ummadeenna ay gaartay inay wax doonato oo dowladnimada maaragtay fulinta qayb aan ka noqono laakiin habkii lagu raadinayay muusan muusan samayn haddii ay- waxay ahayd markii hore conditionka inuu yeelo taa iska soo casilo maamulkii uu hubsado dad wanaagsan inay meesha galeen waxay ahayd midda kale inuu irdaha ka xirto aqoon-yahanadii baarlamaankii oo aqoon-yahanadii irdii ka xirtay maamulkii oo dhan wuxuu kusoo kooday asaga iyo walaalkiisa iyo waxaana jiray ummadii baa dhammaanaysa canshuurtii ummadii laga qaadayey buu hoteelo lagu degan yahay oo qof kale lagu dhisaya marka waxaasoo dhan marka la arkay waxaan u qaadanay waxaan inay tahay been been- beentana ma soconayso adduunka maanta aan ku noolnahay twenty first century aqoon baa la leeyahay siyaasadda naftirkeeda waa waxaana soo baranay habka iyo marka siyaasadda waddanka uu marayo kayaano iyo been maaha siyaasadda waa inay lahaataa hami siyaasadeed markuu jiro waa inuu leeyahay walatashi guud ee qowmiyadiisa dhexeysa na in la isdiyaariyo oo la isku diyaariyo in reconciliation la suubiyo in gobolkii uu ka tago oo ummadii maaragtay markaasi de- waxaasoo dhanna ma ma sameyno wuxuu leeyahay tanna waa haysanaya waxna waa raadinaya wixii waxay nala noqotay waxaanan run ahayn Ah, gabagabadii sheekh nuur ah, sida aad la socoto dalka waxa uu ku jiray sanadihii hadda lasoo dhaafay arrimo aad iyo aad eh, u dhib badan haddana waxaynu ku jirnaa xilligii kala guurka Eh, waxaa jira eh, soomaali badan oo qurbaha ku rafaadsan Eh, waxaa jira qaar badan oo dalka gudihiisa ku rafaadsan sida abaaraha waddanka hadda ka jiro kale maxaad kula dardaarmi lahayd guddoonka cusub ee baarlamaanka horta guddoonka cusub waxaan kula dardaarmayaa walaalkay professor jawaari inuu ka dhabeeyo rajada shacabka dowladdan fulinta lagu leeyahay waxaa ka xoog badan golaha sharci dejinta sharci dejintu waxay sharciga ku dejisaa xukuumadda way la xisaabtantaa xukuumadda waa meelaha keliya ee la rabo in laga hubsado Een, maxaa la yidhaahdaa structurekii dowladnimo iyo nidaamkii in lasoo celiyo taasi waan kula dardaarmayaa walaalkii jawaari waxaan kaloo kula dardaarmayaa dadkii een, qabaa'ilkii soomaaliyeed markaan la hadalnay oo aanu asaga ka een, u loobigaraynay ma qarinayo aniga dadkii brograssna waxay aada u dhaliilayeen in hoggaankiisa uu ku yara milmay golaha fulinta waxaan walaalkay uga digayaa inaysan arrintaasi dhicin oo baarlamaankii uu noqdo baarlamaan dhexdhexaad ah si uu ula ula xisaabtamo madaxda dalka inuu dhexdhexaad u noqdo ummadii kalsoonideeda uu soo celiyo marka taa awgeed waxaan kula talinayaa walaalahay walaalkay inuu taa sameeyo haddaad ii ogolaanaysidna waxaan qabi lahaa inaan shacabka reer koonfur galbeed ayagana wax xiraa walaalayaal waxaa idiin sheegayaa reerkan sheer ee, shacabkan koonfur galbeed waa inay xasuustaan goboladan saddexda gobol dad baa isku darsaday gobolkan shabeellada hoose sideed degmo ka kooban yahay bay sidoo kale gobolka bokool sidoo kale maamulkani ma noqon karo maamul uu nin keliya siduu doono ka yeelo ka yeelo oo ummadiina baaba-do maamulka sidiisaba waxaa loo sameeyaa in ay dadka wax loogu taro marka waxaan ku tal waxaan u maleynayaa in la gaaray waktigii loo istaagi lahaa in maamulkaasi la bedelo waayo runtii wuu xishilan yahayba oo dadkii biyo la-aan baa ku dhacday marka runtii waxaan kula talinayaa ummadda reer baydhabo inay u istaagto mar kale ama reerka bigel iyo rifloo dhan iyo degaan wadaagga siday ayahooda uga tashan lahaayeen arrintani waxaan si gaara ula dardaarmayaa walaalaha reer shabeellada hoose ayagana sidoo kale inay maanta wixii ka dambeeya maadaama ay gobol qani ah kasoo jeedaan inay xukunka imaan doona ay ku yeeshaan waxay xaqa u lahaayeen taasoo meesha ka saarayso tanuunaca ay ku jiraan oo leeyihiin maaragta waxbaa nalaga dhacay waxbaa saa nala yiri taasoo midnimada iyo walaaltinimada meel udhici karta marka waxaan sameynayaa inay hadda qayb ka noqdaan ka istaagaan la hadlaan walaalkood marka insha allah waxaan idiin rajeynayaa qeyb waxaan rajeynayaa in la gaaray waxaan u maleynayaa in la gaaray waqtigii isbedel la sameyn lahaa oo ummadii loo helin lahaa waa kaas waale sheekh nuur aad iyo aad ayaad umahadsan tahay kulanti wacan oo wanaagsan mar labaad haatan waxaa qadka ku jirta farxiya yuusuf maame oo kamid ah aqoon-yahanada kasoo jeeda koonfur galbeed ee ku nool dalka maraykanka gaar ahaan magaalada siyara washington farxiya kusoo dhawow warbaahinta dafed media waa mahadsan tahay walaalkay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay inoo soo dhaweysay oo aadna iisoo raadisay aad ayaan ugu faraxsanahay farxiya sida inuu la socno shalayta magaalada muqdisho waxaa ka dhacay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya oo ku guuleystay professor maxamed sheekh cusmaan jawaari doorashada sida u aragta adiga doorashada waxaan u arkaa si xaqa inay u dhacday aniga ahaana waan ku faraxsanahay haddaan ahay dadkii kasoo jeeda koonfur galbeed oo ku nool qurbaha aana daawanaynin siday doorashada u socotay marka doorashada aad ayaan ugu faraxsanahay si xalaal ah xaq ah oo aan ahayn gacan ku rimis inay u dhacday ayaan aaminsanahay farxiya aad iyo aad ayaad umahadsantaa adaa mudan walaal safiya xuseen cali kusoo dhawow warbaahinta dafed media waa dhowahay walaalkay ma safiya sidayna ka warreyna shalayta magaalada muqdisho waxaa ka dhacday doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya kaas oo uu ku guuleystay professor maxamed sheekh cusmaan jawaari arrintaas sidee u aragtaa arrintaas waxaan u arkaa wax aan aad iyo aad u wanaagsan aan aadna ugu faraxnay haddaan nahay aan ku hadlaayo magaca soomaaliya digid iyo merfle aan ku hadlaayo arrin annaga aan sugayna aad iyo aad u wanaagsan aan ugu riyaaqay hambaryada aan u diraayo safiyo qaar kamid ah jaaliyadaha ama dadka gudaha ku jira ee siyaasadda degel iyo merifle hormuud ku ah qaarkood waxa ay ku haminayeen sanadkan inay u ordaan xilka madaxweynenimo taasina uu professor jawaari ay ku eedeynayaan inuu hor istaagay arrintaasi taasina maxaad oga jawaabi lahay arrin dadka qurba joogtada ah waxaan u malaynayaa ulajeedada oo uu watay shariif xasan in ay la soconin mabda uu asaga nala rabay digad iyo merifle madaxweynenimo uu asaga isu soo sharxayay ama daacad ay ka ahayd ama digad iyo merifle wax uu qabanaya ma ahayn waxay ka ahayd inuuna baroogareeyo aan sida annaga baarlamaanka ooga hadno uu noo tirtiro qoomiyad digad iyo merifle dambe annaga inala soo qaado sida daraaddeeda waxaan ku faraxsanahay inuu jawaari uu noo soo baxo baarlamaan ninkaas baarlamaankiyaaban heli lahayn maxaad fariina ood ufaraysaa guddoonka baarlamaanka ee cusub ee hadda la doortay maxaad fariin u faraysaana jaalidaha iyo dadka gudaha ku nool ee kasoo jeeda koonfur galbeed waxaan fariin u farayaa sida guddoomiyaha loo doortay ummadaas inuu u shaqeeyo shacabkana uu u shaqeeyo baarlamaanka u shaqeeyo inta ummadda dhanna uu gaarsiiyo cadaalad sinaan si sharciyan uu u yaqaano wax walba u sameeyo iyo dadka koonfur galbeed sida ayaga ay ugu hambaliyeen lahaane ayna u raaci lahaayeen ninka aan dooranay annagoo aan ku kalsoon magaca digidmerfada aan ku hadlaayo shacabka waxaan leeyahay hala garab istaago gudoomiyaha jawaari wax walba hala qabto safiya aad iyo aad ayaad umahadsan tahay hamiin fayle jaylani shaceeb ha ka dhawow warbaahinta dafed media jaylani shaceeb sida una ka warhayna geega magaalada muqdisho way ka dhiyey doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka kaas oo iska guulaysaday professor maxamed sheekh cusmaan jawaari marka doorashadaas melekaditi iyo guusha maxamed cusmaan jawaari uu sameelaha ka hoyeyseen aragaas wallaahi wal eedlinka faraxa waaye sababto aalan aan tegan meelaraay qowmiyadda soomaali oo dhan meel kasti roogtaran aan tegan waaye shuruuda soomalilanka qoro jari waa kasasuubii jari waaye haddana lan linkuma ramaan waaye inkasta oo dadka berfeeraya meelera lankuma kafaylahayna laakiin ana aragtiday may iileetaa lankaas lanqalamo waana soomaaliya badbaadiyi korintuseeye jaylani sida una ka warhayno dad badan oo haka jeedo koonfur galbeed yaa sanadkan way ka hamiyayaana in iyo madaxweyne isin sharaxan qaarshona waylayaana arrintaas way hor surmay ama diiday in dhito professor maxamed sheekh cusmaan jawaari marka dadka fikirdaas qabaan adisen aragaas anamay aragay dadka fikirdaas qabo dad qaldanki ayin sababto ah walkasta meelaleta macnaha haddii ada soomaaliya wadanka dhan dhibaato jirto dhibaato hadii walba adan kubedelo korna ini ada meelan warlord ee markun habsuntunto oo meelaha fadhiya sidoo ada ter madaxweyne fadee oo lanko haddana markii horeba warlord ee hayad meelan insuran jiiro sidii aad may ka fahmi dadku umadunba dhamaatay intii la badbaadiyo unbahansa markuu laki walba daadi kor wal qoro kor wal akhri kor wal fahmi kor intii meel la jeey waay jilani sidaad la socoto way wataa lan wariye oo wal qoraana ata arrintan koonfur galbeedka socotan in muddo yaadi arrintii ka dhex jirti walka qoran jirti maamulkan koonfur galbeed waktiga lasoo bihi lahay hadda way laka rooge muddo oo lama sanaya laka rooge gobolka shabeellaha hoose sidaad arag u hayto waa gobol oo gacanka jirne gobolka bakool sidaad arag u hayto saas camal marka may kala tari hayte maamulka koonfur galbeed in arrimogaas usa walka qabado wallahi ma maamulka koonfur galbeed ana dhowr jara la taliyay haddana may kala taliyay haddii yo awoodan inay kulisho wada fadheedaan go-aan wada deeraan sababtoo ah meeluun may may dareerka sidaan arag u haaye boqortooyo oo lankoosiisu fadaw hagalaw furashay wadada xafiiska usu yiridaw markuusu kooyana furadaw camal walaasintilu ku bedela dadka dhonan liindiibo dadka go-aan deeran haddii yo meeleraay walaagii markaas dareer iyo walankugobada korna iniyoo ku baxan oo ku fadheedan sidii walaagii dadkii walqobada kor haatan waxaa qadka ku jira cali cabdi cumar oo ku magac dheer cali boore cali kusoo dhawo warbaahinta dafeed media aad iyo aad u mahadsan tahay asino welcome cali sida ay nula socono shalayto waxaa magaalada muqdisho ka dhacay doorashada guddoonka baarlamaanka kaasi oo uu ku guulaystay professor maxamed sheekh cusmaan jawaari arrintaasi iyo doorasha halkaas ka dhacay sida aragtaa wallahi aad iyo aad aad iyo aadan ugu faraxsan nahay yasino taas waxaan u arkayaa inay tahay guul oo maaragta hadda bilaaw ah inkasta oo professor jawaar uu afar sano hore usoo hayay laakiin tani tii hore inay ka gedisan tahay ayaan jeclahay waayo professor jawaare wuxuu arkay dhibaatooyinka ka jira degley merefle dhexdooda waxyaabaha maaragta oo khaladaadka badan oo ka jiray xildhibaanada cusub ee hadeer baarlamaanka kusii kusoo biiray iyo kuwii hore u joogay oo iyagana khaladkooda fahmay marka markaan waxaan umalaynaya sheekadan inay isdabaqab isdabaqaban doonto tani waa guul ayaan dhihi karaa insha allah haddii ilaahay yaraado waxaan jeclahay reer maaragta koonfur galbeed dhammaan in ay wada shaqeeyaan cali sida inula socono deegaanka adiga a kasoo jeeda ee degmada afgoy waxaa ka jira dhibaatooyin badan iyo qalalaasa badan ayaa ka jira baarooyinka waxa ay kor usii dhaafeen ilaa iyo sideed iyo toban isbaaro marar badan waxaad ka hadashay idaacadaha adigoo maamulka koonfur galbeed u sheegaya dhibaatooyinka meesha yaala siday kugula muuqataa waayo maamulka waxuu ka qaban lahay dhibaatada degmada degmada afgoy taal yaasiinoo horta soomaalidu waxay tirahdaa ee dhulinkiisa baa iskale dhulkaas aad arkaysid waxaa iskale digil mirflana kahor naga jiraan dad walaalaha nahay maaragta isku dhaqan ah isku deegaan isku diin ah isguursada isdhexgala waxay ka dhexeeyaan maanta shire sakiin wuxuu dayacay maaragta wixii maaragta awood ah oo meesha ka jiray oo dhan farho ayuu ka qaaday isagoo arkaya waxyaabaha dhibaatada badan oo meesha ka jira ayaa haddana wuxuu usii zaa'idinaya maaragta nimankii oo markaas oo dhibaatooyinka waday oo markaas ku labisnaa dariiskii dawladda ayuuba kusoo badinaya nin dhibaatada sii zaa'idinayu ahaa maehe nin maanta diyaar u ahaa in uu badbaadiyo ummadda reer koonfur galbeed uma arkin ninka sharaxasha la yiraahdo marka sidaas daraaddeed halganku waa u socdaa halganku waa soconaya guushana waa la gaari doonaa insha allah haddii ilaah yiraahdo dhammaan waxaan u sheegayaa xildhibaanada kasoo jeeda ee koonfur galbeed inay isku xirmaan oo ay isku hadaf ahaadaan si ay dhulkooda u xoreystaan oo uga xoreeyaan gacanta dadka kale qolooyinka kale ee kasoo jeeda beelaha kale hadeer waxaa arkaysaa nin maaragta oo oo hirshabelle wax ka ahaa xildhibaan ka ah ayaa haddana isbaaro u taala lagu leeyahay ee maaragta daafeed agtiisa iyo abgoy inta udhexeysa taas wax loo dulqaadan karaa maaha sharif xasan waxyaabahaasuu inaha ka fiirinaya makas marka annagu hadeer waa soo jeednaa indhaheena waa waa uu furan yahay xildhibaaniinteenana way isku xiran yihiin koonfur galbeed waa ay ka wada shaqayn doonaan dhammaan insha allah haddii ilaah yarasa gabagabadii maxaad fariin ufarisaa shacabka koonfur galbeed ee ku dhegeysanaya ku nool gudaha dalka shacbiga koonfur galbeed maanta horta waan uhambalyeynaya waayo sharif sakiin wuxuu rabay inuu ka farahooda ka bixiyo xilkii markaas ugu sareeyey oo iyagu meesha ay ku haysteen asagoo xil kale oo kaas kasii sareeya iska dhigaayo inuu u doonayo waxna uusan u dooneynin marka tani waxay tahay guul usoo hoyatay dadka reer koonfur galbeed marka waxaan leeyahay dhammaan adkaysi lahaada isku xirnaada isku duubnaada wada shaqeeya dhulkiina idinkaa iska leh dheerta kasoo baxdan inanku inaad lahaataan ayaa loo baahan yahay yuusan ahaanin dhul dayacan oo aan dad lahayn dhulka dadkuu leeyahay waa la og yahay dadkiisa waa ay joogaan marka sidaas daraaddeed reer koonfur galbeed waxaan leeyahay dhammaantiinaba guul badan idin rajeynayo insha allah haddii ilaah cali cabdi cumar cali boore aad iyo aad ayaa umahadsan tahay barnaamijkeena qaybtiis labaad waxaynu idiin soo gudbin doonaa hadduu allah wadara ka raali noqdo maalinta berito ee fooda inagu soo haysa